جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك لا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkai cagmarinta ee ka dhacay deegaanka cali fooldheereh ee wilaayada shabeellada dhexe taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa safar qarsoodi ah ku yimid dalka soomaaliya xilli itoobiya ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa eedeen kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar ka dhacay degmada buurhakabo ee wilaayada baay munaasabad dowra diini ah loogu soo xirayey macallimiinta iyo ardayda machadka assakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada baay
جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ee ka dhacay deegaanka cali fooldheereh ee wilaayada shabeellada dhexe cabdulqaadir rabbaani oo soo daawaday filimkaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey
kataa'ib al-ikhbaariyaha ayaa soo bandhigtay muuqaal soconaya ku dhowaad afar daqiiqo oo laga soo duubay weerar mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka califool dheere ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo lagu dilay askar ka tirsan murtadiinta kuwo kalena lagu dhaawacay halka sidoo kale mujaahidiinta ay cadowga ka soo khaniimaysteen gaari dagaal oo nuuca cabdibilaaha loo yaqaano oo uu ku rakibnaa qori nuuca dagaalka ah
أرضنا صارت شباب أرضنا قتف سلاب من بني جندي غداة كالطغاة الخير جابوا
filimka ayaa daqiiqad marka uu ku dhow yahay waxaa la arkayaa maleeshiyaadka oo ooda jabsanaya oo cagahooda wax ka dayaya markii ay ku sii hor sugnaan waayeen rasaasta xaqa lagu difaacayo دوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا مخبتا لله ذاتي
muuqaalka ayaa marka uu ku dhow yahay daqiiqadda labaad waxaad arkaysaa maleeshiyaadka baxsadka ah oo isku dhoobaya gaari ciidan oo ay lahaayeen kana cararaya saaxiibadood ku naf waayay weerarka mujaahidiinta ku soo qaadeen deegaanka الموت طيقي
marka lagu sii dhow yahay daqiiqadda saddexaad waxaad arkaysaa taliska murtadiinta ka carareen iyo calaamadihii lagu yiqiinay goobaha ay degaan murtadiinta ay ahaa in ay najaaseeyaan islamarkaana goobahaas oga cararaan waxyaabaha maanka dooriya ama qaadka oo ay sida xeewaanka oo kale u cunaan
صيد أريد أنك لست سلاما للعدا وزلزلهم احصريهم واحصديهم في صياد gabagabada muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa qolfoofta hubkii dagaalka la isu adeegsaday iyo mujaahidiinta oo safaf ku socda oo sii gelaya deegaanka califool dheere ee dersiga loogu dhigay maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta بالحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سناه سوف أمضي للحمية للأماني للرزية إنما المخموم حق taliyaha ugu sarreeya ah ciidanka dowladda xabashida itoobiya ayaa safar qarsoodi ah ku yimid dalka soomaaliya xilli itoobiya ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi kooxda riddada soomaaliya ayaa ugu dambayn si rasmi ah u ogolaatay dowladda salibiyadda xabashada itoobiya in ciidankeedu ay ka mid noqdaan eyusom oo ah duulaan shaati cusub loo soo geliyey oo lagu soo qaaday dalka soomaaliya taliyaha ugu sarreeya ciidanka xabashada itoobiya burhaanu juula ayaa socdaal aan horey loo sii shaacin oo hal maalin ah shalay ku yimid dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho sida ay ku waramayso qeybo ka mid ah saxaafadda itoobiya socdaalkan ayaa salka ku haya kulan isbuuc ka hor magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ku dhex maray xasan murtad iyo gaalabi axmed oo la isku afgartay wadahadal farsamo in lagu qabto magaalada muqdisho sida lagu sheegay warmurtiyad labada dhinac ay xalay si wadajira oo soo wada saareen kulan ay albaabadu xiran yihiin oo ay yeesheen wafdigan ka socday itoobiya ee uu hogaaminayo burhaanu juula islamarkaana uu ku weliyey ridwaan xuseen oo ah agaasimaha sirdoonka itoobiya halka dhanka riddaduna ay matalayeen odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha guud ee maleeshiyaadka kooxda riddada gurgurtay iyo taliyaha maleeshiyaadka jawaasiista nisa murtada cabdulaahi sambulolshe siday wararku tibaaxayaan labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqay doorka ay ciidamada itoobiya ka soo qaateen duulaanadii kala duwanaa ee lagu soo qaaday dalkan soomaaliya iyagoo si wadajira isugu raacay in ciidanka xabashada itoobiya ay ka mid noqdaan duulaanka cusub ee isbahaysiga ee yuusum warka ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in taliyayaasha labada dhinac ay sidoo kale carabka ku adkeeyeen sidii ay si wadajira isaga kaashan lahaayeen duulaanka ashaaladirirka ah ee ay kula jiraan mujaahidiinta xarakada al-shabaab bartamihii bishan aynu ku jirno ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo itoobiya ay mar kale ku kulmeen magaalada ankara ee dalka turkiga halkaasoo lagu gaaray heshiisyo gogolxaar u ah sidii itoobiya ay u xayuubsan lahayd qeybo ka mid ah badda soomaaliya mahadsanid abusheyba ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya murtad maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte rooble oo soo hadal qaaday khilaafka iyo isjiidjiidka ka dhex jira murtadiinta dhexdooda ayaa dhankiisa goodis u diray murtad gurguurte isagoo sheegay in wixii shilay uu ka diiday farmaajo uusan maanta murtad gurguurte ka aqbali doonin wuxuu carabaabay qorshaha uu ka howlan yahay murtad gurguurte ee ku aadan doorashooyin gaaleedka riddada uusan ahayn mid aan soconayn oo ay horey uga soo diideen madaxdii isaga kaga horeysay xukunka waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celin oo dadka loo isticmaalo waa is yaqaanaan madaxda waa istaqaanaa qofka hadduu iimaan qabo qofka kalena uu iimaan qabo waa xisaabtami karaan laakiin hadday kala iimaan duwan yihiin ma xisaabtami karaan safarkii aan halkan ku imaanaynay sidoo walaalkii cabdullah carab sheegay een, caqabada ayaa dhacay siday rabaanba ha u dhacaan laga soo bilowdo kowdii bishan februari ilaa labaatankii oo aan diyaaradda u soo raacaynay johannesburg ee khamiistai ahayd waa labaatan cisho saaxiib annaga mid ah dhibkii dhacay ayay u hareen Een, dowladda hadda saaxiibbaday ay hogaaminayaan madaxdan ay u yihiin iyagana tala ayaan siinayaa oo ah waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celin oo dadka ayaan dirayaa inkastoo laga codsaday inaanan sheegin odaynaan ahay nin ciid kugu rogay waxaan lahay waxba kuma gaarsin laakiin calooshiisa ku tusay soo maaha hadalka murtadkan ayaa qayb ka ah mucaarado xooggan oo xilligan uu wajahayo madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte kaas oo markii uu adkaysan waayey dhaliisha uga imaanaysa siyaasiyiinta ka soo horjeeda ku tilmaamay kuwo dhimirka ka xanuunsan aad baad u mahadsantahay caliyare sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa isku day dil ka badbaaday kadib weerar ka dhacay degmada buurhakabooh ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar qorshaysan la beegsaday hooyga uu degmada buur hakabo ka degan yahay taliyo ku-xigeenka maleeshiyaadka ridada ah ee degmada buur hakabo murtadka lagu magacaabo cismaan kaarabiin sarkaalkaasi dirqa ah ayuu kaga badbaaday weerarka la doonayay in lagu dilo iyadoona mujaahidiintu weerarkaasi ay ku dileen labo askari oo istaafkiisa ah halkaa mid kalena oo istaafkiisa ka mid ah uu ku dhaawacmay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ah ee deegaanka laanta buuro ugu dambeyntii munaasabad dowladdiini ah loogu soo xirayey macallimiinta iyo ardayda machadka assakhaawi ayaa ka dhacday degmada buula fulaay ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey munaasabadan waxay ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee degmada buula fulaay waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo qayb ay ka ahaayeen hoggaanka sare ee wilaayada islaamiga ee baay nuqobo culummo waalidiin iyo martisharaf kale ardayda dowladda loo qabtay waxay isugu jireen laba qeybood oo kale ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo labada maalin ee khamiista iyo jamcaha dhigta macadka iyo arday kale oo shanta maalin ee soo hartay si toosa u dhigta macadka waxayna dowladan ku qaateen duruus kala duwan sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abumuslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa kelimad ku bixisay luqadda carabiga goobta ka jeediyey alxayaatu maca alqur'aan xayaatun raaqiya wa maciyatun khaasa qaala tacaala ina allaha maca aladiina اtaqow waladiina hum muxsinuun alxayaatu maca alqur'aan nicmat min acdam الnicam yancamu biha allahu caza wajala calaa cabdi min cabiidih laa yacrifu hadihi الnicma حق المعرفة إلا من ذاقها الحياة مع القرآن هي السعادة المنشودة والكنز المفقود والفيض الإلهي الغامر والسكينة والطمأنينة قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب
maamulaha macaahidda sakhaawi cabdalla cabdalla oo isagana ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladda iyo duruusta lagu qaatay isagoona sidoo kale ka warbixiyey ahdaafta dowladda loo qabtay dowladdaas waxyaabaha la ka qaadaday weliba kuma tahay mawaad far badan oo muhiim ah duruqu tadriis oo kale kuma tahay iyo idaarada sifaatu lmucallim annaajix المدخل إلى علم القراءات الأسماء والأحكام الزهد والرقائق دور القراء في الدعوة والجهاد أهداف دورة القبضين ولبهايته وكمت أه تأهيل المعلمين معلمين أصخاوي والكبيهايا أنتي للدياري الله هرمري أسلوبتي والدياري أيان وأساليب كبدلا iyo tacaamulkii ardada la tacaamulaayeen iyo qaabka walabaxsiyaayeen ahdaafta intaas iyo wali kale kuma tahaytay ardada macalmucalimiinta inti kor lanqaad mustawaj oo aqoonteega oo lanziyaadi dhab ahaantii walibaa lanaa dowrada sidii lanka targali oo lan qorsheey yaa ilaahay subxaana wa tacaala ninka dhammaay waan walbadan kale ku faa'iidi guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay dowladda bimay waaha tamboorkani qoransi arab haytan hayti dowru lqimam liasxaabi lhimam ini hayti kaale may waaha waana saasa foolan atta dowro qiimo badanayto korjarti weelo onka sarrayto haytiu dowro sarrayto dadka hemiga iyo walbarashada iyo kheyrka kahamiyaw iina mayl arhay isu insugnaatiyu dowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana loo qabtay macallimiinta iyo ardayda macadka sakhaawi faraciisa degmada buula fullaay ayaa qayb ka ah dowlaad maalmihii ugu dambeeyey maktabka uu ka waday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay aad baad u mahadsantahay abuuxasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu